alxamdu للh رb العاalمين وأصلي وأsلم عlى نبي الكريم محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحاabه الغر مyامين وعlى التاaبعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعd اللهma انفعna بma علمتna وعلمna علما ينفعna وزدna علما والحمd لله عlى كuلi xاal wabacd waxa aynu soo aragnay xadiidka ibnu cumar ee sagaal boqol iyo sagaal iyo labaatan oo ka warramayey gabadhu marka ay caadada leedahay ama aanay daahirka ahayn furitaankeedu inuu xaraam yahay haddii la furana dalaaqa waxaa loo yaqaanaa dalaaqan bidciya dalaaq aan sharciga waafaqsanayn waaya sidaas sidaa markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam cabdillaahi bni cumar markii xaaskiisa uu furay iyadoon daahir ahayn waxa uu yihi ha soo ceshado murhu falyuraajichaa soo cesho ku dha bu ihi cumarow xaaraannimadiisuna dee aada bay u adag tahay oo waa shay manhiyah oo aan banaanayn gabadhiina dhibaata ayay ku tahay maadaama uu nebigu yihi ha soo ceshado waxaa laga fahmay in furiin jiro oo xaaraanba ha ahaada laakiin uu furiin imanayo markanuu ihi qabla an yamasa intaanu taabanin ka hor waxaa halkaa laga faa'idaystay inaanu duhrigaa ama iyadoo daahira haddii uu ku jimaaco aanay banaanayn furitaanku sida waktiga oo xaydka oo kale gabadhan iyada caadada lehe dalaaqeedu xaraamtay hadduu furaba furiinkaasi ma dhacaya mise ma dhacayo aimadu waxay u badan yihiin jumhuur lculamaa wa minhum alaimatu larbaca radia allahu canhu ilaa wuquuci alaaqi fi lxay in uu dhacayo alaaqaas alaaqu bidciba ha ahaado ama xaraamba ha ahaado laakiin uu dhacayo iyadoo caadala haddii la furo waxa u daliila dee nebigu wuxuu faray asxaabigan inuu soo ceshado soo ceshigu goormuu yimaadaana isweydiin leh de waa marka furiin ka horeeya haddii aan furiin jirin soo ceshi lama yidhaahdo dahaba wa dahaba bacdu alculamaa wa minhum shayku lislaam ibnu taymiya wa tilmidhu tilmiiduhu ibnu lqayim ilaa ana alaaqa laa yaqacu fahuwa laaqi ibnu qayim iyo sheekhiisa ibnu taymiya ayaa waxa ay ku tegeen inaanu dhacaynin maadaama u xaraam yahay istidlaalaad bay markaa sameeyeen aan ku cadayn sidaa darteed ayaa aqwaashooda wuu si yar wada si yara wadwadayaa rag badan oo mararka qaarkood waafaqi jirayna labada sheekh waa kaga baydheen sida albani oo isaguna aada daliilkooda uu kala qaadqaadayo o tilmaamaya masalada inaanay haynin labada sheekh sida jumhuurtu ay tidhi baa saxa xadiidkuna ku cadi inay furmayso qofkii furiinkani xaraan baada laakiin inuu dhacayo soo ceshiguna sunaya waa marka aqwaashooda lasoo ururiya wey wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala cabdilaahi wuxuu uhi kaana alaaqu furiinku wuxuu ahaa calى cahdi rasuuli اllahi salى اllahu alayhi wasalam waktigii rasuulka wa abi bakri iyo waktigii abubakr wa sanatayni min khilaafati cumar iyo laba sanadood oo intuu cumar haystay ka mid a alaaqu halaafi dalaaqa saddexda ahi waaxidatu mid keliyu ahaa hadduu saddex furo mid baa laga yeeli jiray faqaala cumaru cumar binu khaaab baa wuxuu yidhi ina annaasa dadkii qad istacjaluu waxa ay ku degdegeen fii amrin arrin bay ku degdegeen arrinka oo kaanat lahum iyaga ay u ahayd fiihi arrinkaa dhexdiisa anaatun deganaa fii amrin bay ku degdegeen qad kaanat lahum fiihi anaah arrin markii hore aanay ku degdegi jirinoo ay ka deganaayeen oo dalqada ah bay imika ku degdegeen falow amdaynaahu calayhi waxaa fiicnaan lahay inaynu ku socodsiino sidaa ay yidhaahdeen oo saddexda ah fa ambaahu calayhim wuuba ku socodsiiyeyba rawaahu muslim ayaa wariyey falow amdaynaahu calayhim aan haddaynu kuba socodsiino oo aynu nidhaahno waa kaaga furan tahay saddexdaasoo ku soo noqon mayso sidaasaaba sax ahaan lahayd faamdaahu calayhim wuuba ku socodsiiyey oo wuxuu ihi ninka saddex furo gabadhiisa dib ugu soo noqon mayso xadiidkaasi sidaasuu sheegay waxau ibnu cabbaas leeyahay berigii hore waktigii nebiga iyo waktigii abubakar iyo tobankii sannadood ee madaxda u ahaa cumar labadii sanee hore tobankii sanee cumar madaxda ahaa labadii sanee hore intaa dalqadaha hadduu qofku saddex furo mid unbaa laga dhigi jiray markuu gabadhiisu saddex furo mid baa laga dhigi jiray alaaqu halaai waaxidatun buu ahaa berigii dambaa cumar baa asxaabtii la hadla wuxu uhi wareenaha dadku berigii hore dalqada sidan ugumay degdegi jirin mas-uuliyadoodaa fiicnayd ilaalinta xaqa qoyskii alla kacabsigoodu sida ugu dhaanay anaatun anaatku waxa weeye deganaan iminkana waa mustacjiliin mid waliba islaantiibuu dalqadii ku karbaafaya oo markay isqabsadaanba dalqad buu soo tuuraya saddexdii buu iska odhanaya markaa saddexda yidhaahda maku cuqubaynaa saddexda mauga soo qaadna haa fa amdaahu calayh wuu ku socodsiiya wuxuu ninka saddex furaa saddexdii weeye cid asxaabta ku khilaafsayna may jirin waa yaraayeen hadday jireen xadiidkaas saasuu sheegay in saddexda berigii hore mid laga dhigi jiray berigan dambe cumar iyo ciddii la raacdayna mid lagasoo laga soo qaaday saddexdii loo tiriyey wacan maxmuud bni labiy radia allahu canhu qaala ukbira rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebiga waxa loo sheegay can rajuli nin baa loo sheegay oo laga warramay ninka oo dallaqa imra'atah aafadiisii furay dallaqa wuxuu furay imra'atahu xaaskiisiibuu furay tatliiqaatin jamiica dalqaba dhan saddexdiiba ugu xagsiyey tatliiqaatin jamiica dalqaba dhamaystiran faqaama nebigu wuu istaagay khadbaana isagoo cadhaysan uma qaala nebigu wuxuu yidhi ayulcabu bikitaab illah warma kitaabkii ilaahay baa lagu dheeldheelaya oo lagu ciyaaraya wa ana aniguna bayna adhurikum anoo idin dhex joogaba oon weli dhimaninba miyaa qur-aankii lagu ciyaaraya ayulcabu bikitaab illah wa ana bayna adhurikum ma qur-aankii baa lagu ciyaaray iyadoon idin dhex joogo oo siduu qur-aanku sheegaya baa laga bayday ile qur-aanku wuxuu hi laba jeer iyo wixii kasii badan dalaaqu ha noqdo mar keliya yaa la wada ridini adalaaqu marataani markuu sidaa nebigu u cadhooday ee dhaliishaa uu soo jeediyey ciddii dalqadaha wada furtay xataa qaama rajulu xataa wuu cadhaysnaa wacdigu kululeeyey khudba naariya alqaa ilayhi khudbad kulul buu uqadimay xataa qaama rajulu nin baa istaagay ilaa uu nin istaagayda xayraankii faqaala ya rasuul allah alaa aqtuluhu rasuul allah miyaanan kaa dilay wax kharibay ee kitaabki ilaahay ku ciyaaray aafadiisii dalqadii u dhameeyey mar keliya kaa mar keliya wada degay miyaanan dilaynin buu hi markaa nebigu umuu fasixinay naga daaweeye karis xun iyana wax kula eh haddii uu dalqadihii wada furay sida iskharib sharcigu siduu yidhina muu marin waruwaatuhu muwahaquuna waa rag looga qaateen ah oo hadalkoodu miisaan leeyahay xadiidku waa saxiix xadiidka hore waxa uu tilmaamayaa ibnu cabbaas ninku dalqadaha marka uu mar keliya wada rido mar keliya markuu wada rido ma mid baa laga soo qaadayaa mise waa la kala tirinayaa kaasi su-aashaasaa u taalay xadiidkana wuxuu ka jawaabayaa labaadee maxmuud miyay maa xog iqaaci alaaqi alaath saddex dalqadood inuu qofku mar keliya wada rido xukumkeedu waa maxay hal yajuuzu am laa marka xadiidkani wuxuu leeyahy laa saddexda mar keliya la wada ridaa waa xaraam xadiidkaasina kaasuu ka jawaabay ila masaa'ilkii dalaaqa ayaa kolba mid daliilkeedi uu sheekhu halkan kugu dhigaya fuqahadu ka guranayeen ee markaa jawharta iyo masaa'ilka fiqiga ah ay ka soo daadinayeen xadiidkaasina saasuu tilmaamay sida loogu ciyaarayo xadiidka qur-aanka sida loogu ciyaarayaana waxa wey dee maadaama qur-aankii uu faray laba jeer iyo wixii ka laba jeer iyo saddex jeer in laga dhigo furiinka oo mar keliya qofkii wada riday kitaabkiibuu khilaafay kan kalena aynu eegno ee soo socda oo isaguna markaa la baabuuna wa can ibni cabbaasi radia allahu canhuma qaal ballaqa waa furay abu rukanata uma rukana ninka abu rukano la ydhaahdaa wuxuu furay uma rukana rukanu waa inaan ilmo ay dhaleen markaasaa la yidhi kana aabuuya oo waa abu rukana tanna hooyay u tahay oo waa uma rukana waana laba qof oo isqaba labadii isqabe baa ninkii oridii furay faqaala lahu rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu markaa wuxuu ihi raajic imra'atak ooridaada soo cesho raajic soo cesho imra'ataka xaaskaaga faqaala ninkiibaa wuxuu ihi innii dallaqtuhaa dee waxaan furay alaaan saddex dalqadood qaala markaa nebigu waxau ihi qad calimtu waan ogahaye raajichaa soo cesho rawaahu abu daawuud waan ogay inaad saddex furtay iska soo cesho waaya wa fii lafdin waxaa ku yaala erayo kale oo liaxmeda axmed ibnu xambal uu soo saaray dallaqa rukanatu ninka la ydhaahdaa wuxuu furay imra'atahu xaaskiis fii majlisin waaxidin alaaan meel keliya ayuu ku furay saddex dalqadood faxazina calayha markaasi uu murugooday waa murugooda wuxuu hi war maxaa islaantaada aada furiinka noocana ugu rida faqaala lahu rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu ku yidhi fainahaa waaxidatun waa mid keliya saddexda aada furtay waa mid keliya wa fii sanadihimaa labadan xadiisaynu soo dhaafnay ama labadaa lafdi sanadkooda waxaa ku sugan ibnu isxaaq ninka la idhaahdo wa fiihi maqaalun waxbay ka sheegeen waa nin la nuuneeyey oo aan adkayn xadiidkiisuna daciif noqon waqad rawaa abu daawud abi daawud wuxuu wariyey min wajhin aakhara weji kale wuxuu ku wariyey axsana minhu kaa hore ka wanaagsan oo looga jeedo ka itaal roon weji kaleoo ka itaal roon wuxuu ku wariyey ana rukanata ninka la ydhaahdaa dallaqa imra'atahu xaaskiisii buu furay suhayna magaceeda la odhan jiray albattata furiin go-an oona waxba ula hadhin saddex baa lagu qabee saddexdii buu alaaq baa-ina buu ka dhigay gaw buu ka dhigay faakbara anabiya sala allahu calayhi wasalam nebigiibuu u warramay bidalika arrintaasoo wuxu uhi islaantii waxba umaan reedine waan u dhameeyey dallaqtuhaa alaaan si weyn dee saddexdiiba furay wa qaala waxaanu yihi wallaahi baan ku dhaartaye maa aradtu bihaa ereygaa ulamaan jeedin ilaa waaxidata mid keliyun baan uga jeeday markii aan saddexda lahaa mid keliya ayuun baan uga jeeday faraddahaa ilayhi nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu usoo celiyey ninkii iyada ninkii isaga ahaa faraddahaa gabadhii buu usoo celiyey ilayhi isaga annabiyu sala allahu calayhi wasalam ninkii buu usoo celiyey marka saddexdaa lafdi waxa uu midi tilmaamayaa in ninkani markuu gabadhiisan furay uu nebigu ihi soo cesho uui hadda saddexdii baan furu ihi waan oga ta labaadna waxay tilmaamaysaa saddexdu inay mar keliya uu ku wada dhawaaqay uu nebigu mid uga soo qaaday tan saddexaadna waxay tilmaamaysaa inuu yihi waxaan waxaan uga jeeday mid keliya saddex kala socdo maahayna mid keliyaan uga jeeday markaasuu dabeedna yidhi yeelkeeda cesho marka in sidan oo kale wax loo furaa waa xaraam laakiin xalkeedii waxaynu arkaynaa sidaa inuu ahaa berigaa hore in mid laga dhigi jiray hal mid ayaa laga soo qaadi jiray waaya gabadhanina waxay ahayd suhayma binti cumayr almusaniya qoladeeduna kuwaasay ahaayeen khilaafka culimada waxay ka mid tahay masalada dhowrkaa xadiis ay ka warramayaan masalooyinka ugu khilaaf badan dalaaqa ee ugu khilaaf adag ayay ka mid tahay sidaa daraaddeed ayaa shinqiiti kitaabkiisa tafsiirka ah adwaa lbayaan marka uu sharxayo aayadda adalaaqu marataan aayaddaa marka uu sharxayo ilaa afartameeye safxadood ama afartan bog meelaha ah ayuu kaga hadlaa masaladaa isagoo soo qaadanaya labada qolo ee iska hor jeeda qolaba si u arkayso aqwaashooda masalan jumhuur lfuqahaa culimadu sida ay u badan yihiin oo afarta madhabna ay ku jiraan waxa weeye ninku dalqada hadduu sidaa u furo xaaskiisa oo idhaahdo afar saddexdii baad iga tahay ama wax ka badan baa furu ihaa toban dalqadood baan ku furay shan dalqadood baan ku furay saddex iyo wixii ka badan inay in sidaa wax loo furaa ay xaraamtay waa ko taa waa la isla waafaqsan yahay inuu dhacayana waa la isla waafaqsan yahay imisaa laga dhigaya aduu khilaafku ka joogaa marka jumhuurta oo afarta madhab ay ka mid yihiin iyo asxaabtu caynkay u badan yihiin waxa weeye in dalqadii ay kaga dhammaanayaan falaa taxilu lahu xataa tankixa zawjan hayra aanay xalaalna u noqonayn ilaa inay dambe guursato sidaasay ku tegeen ragga qaarkood ama culimada qaarkood ayaa iyagu waxa ay qabaan sidaa daahirku uu yahay ama xadiidka hore sheegaya in saddexda mid laga dhigayo waa sida ibnu taemiya ibnu qayim iyo ragga qaarkood shawkani iyo bacdu daahiriya iyo ay qabaan iyaguna markaas xadiidka qaybtaa horey daliishanayaan kuwan jumhuurtuna intan dambe riwaayaadkan dambe kala duduwan iyo kuwa hore isku fasiraya almuhim shinqiidii markaa sideed daliil buu jumhuurta u keenaya qoladan kalena afar daliil bay soo qaadanaya afartuu ka jawaabaya jumhuurtu aakidaya waa kaa markaa kule qaala majlisu hay-ati kibaari اlculamaa baxu mas'alati طalaaq bilafdi waaxid wabacda adiraasati watadaawul الra'y almuhim majlisku waxa uu waafaqay in saddexdaa marka uu ninku ku yeedhiyo dalqaduu ka dhammaanaya culimada qaarkood buu markaa ra'yigoodii iyadoo qaraarka ay khilaafeen oo sidaa ibnu taymiya ibnu qayim ay qaateen ayaa uu soo qaatay sida ibnu baas cafiifi cabdallah khayaad kuwayalaas marka xagdi sida maaragtay jumhuurta ay u fasirayaan iyo waxa ay daliishanayaan iyagu shuraaxda halkaa kasii yaro egeegaya oo ereyadan sheekhu uu keenkeena ee riwaayaadka fa inahaa waaxidatun iyo waxa ulamaan jeediniyo ereyadaas ayaa markaa ay xusayaan oo ninkani kolka uu saddexdii baan furay yidhaahdo hadduu mid qura uga jeedo kolkaasibaa ayaa mid keliya looga yeelayaa bay leeyihin sida riwaayada dambe ay sheegayso maa aradtu biha ilaa waaxida taasoo kalea fasiraysa bay leeyihin haddii laakiin uu uga jeedo saddexdaba inuu rido way dhacayaan xalaalnoo noqon mayso ilaa nin dambe ay guursato saasay culimada islaamku u badan yihin a'imadaa qaarkoodna riwaayooyinkan dambe ee ibnu cabaas uu warinaya abi daa-uud iyo ku sugan intan dambe aynu arkayno ayaa ay leeyihiin waa daciifo kuwaa hore lalama akriyi karo laguma qaydi karo ama laguma dabri karo ee inta la daliishanaya waa xadiidka saxeixa ibnu cabaase hore ee sheegaya dalaaqa noocana in saddex laga dhigi jiray kaasunbay noogu dhantaynu qabsanayna qolada kalena waxay leeyihin kan laftiisu wuu sugmay oo xasan buu gaadhay oo kaa hore dabar buu u noqon karayaa dabar waa lagu qaydi karayaa taasi baa maaragtay inta la isku khilaaftay waa taas wey oo markay qoladani yidhaahdaan nusuusta intan dambe way sugan tahay xadiidkan ibnu cabaas iyo ee aynu arkayna uu kuleeyahay waqad rawaa abu daauud min wajin aakhara axsana minhu kolkay yidhahdaan way sugantahy kaa horaa lagu qaydaya wey oo waa lagu fasiraya kolka la yidhaahdo ma sugne waa intan dambe waa daciifna dee kaa horun baa la qabsanaya saddexda mid baa laga yeelaya wey almuhim qawlka saddexda mid ka dhigaya laftiisu dee xag maaragtay xadiidkaa saxeixa u dhinaca ka haysta jumhuurtuna kuwan kaley leeyihiin waa xasano waxbuu fasiri karayaa oo waa lala akri karayaa oo siyaadadan baa siyaado sugan oo lagu xisaabtamaya ah horena waa taynuu soo nida waxyaabaha khilaafka culimada keena waxaa ka mid ah daliilka oo mid agtiisa ku sugma midna agtiisa aan ku sugmin soomaalidana mushkiladda haysata waxa weeye waxay u qabaanba inaanu gabadha ka ciilbaxaynin ilaa uu saddexda gunta ku ursado saddexdii baad iga tahay bu odhan oo iyo xilafur ood keyrkeyna ugu xalaasanta anigana igaga xaaraasanta saasay waxu furaan dabeetana goordhow odhan dee sidaasuman iska ig sheekh masale yar aan ku weydiiye islaantii baan ku ihi saddex baad iga tahay saddexdii baad iga tahay masale yarna wuu kuleeyahy markuu ku yimaado ragga qaarna afartan basbig ayay ku sharxeen oo dood adag ay ka dhacdo ragga qaarkood culimada ay isku khilaafeen oo isku casri ahaa ay kuma kala tegeenba waaya ise markaasu ku leeyahy masale yar waanan cadhaysnaayoo wuuna ila murantayoo way qasabtayoo waxba ulamaan jeedinoo waxa weeye cadhon baa badda iga keentay nin ninku markaanu waxaan garanaynin wuuba la dhib yar yahayba sala joog buu doonaya markaa inaad ugu sheegto khilaaf culamaa marka halkaasu ikhtalafa alculamaau fi man awqaca alaaqa salaata dafcatan waaxidatan aw awqacaha bikalimaatin alaain lam yatakallalha rajcatu walaa nikaaxun fahal talzamu aطalaqaatu alaaث falaa taxilu lahu zawjatu ila bacda an tankixa zawja kayra watactadu minhu am anaha takunu dalqata waaxidata lahu rajcatuha maa daamat fi lcidda ikhtalafa alculamaau fi dalika ikhtilaafan طawiila cariidan ikhtilaaf dheer oo ballaadhan ayaa la isku khilaafay wacudiba min ajli اlqowli biاrajcati biha jamacat min alaimati wاlculamaa ragga qaarkoodna markii ay khilaafeen ee ay yidhahdeen saddexda mid baa laga dhigayaa waa la ciqaabay oo waaba la toojargareeyey masaladan daraaddeed aragtida ay jumhuurta kaga baydheen daraaddeed minhum shaykh lislaam ibnu taymiya wa bacdu atbaaci ibnu taymiya iyo rag kale oo maaragtay ardaydiisa ka mid ahaa markii ay aragtidaa iyagu yidhaahdeen warsaa berigaa hore aan lagu dayin ayaaba la xabsiyey oo la garaacay oo la yidhi jumhuurtay khilaafeen dahaba jumhuur lculamaai wa minhum alaimatu larbaca afarta madhab baa ka mida wa jumhuuru asaxaabati wataabiciin axaabta iyo taabiciintu siday u badan yihin baa ka mida ilaa wuquuci alaaqi bikalimatin waaxida markay kelmad keliya u ha anti aaliqu alaaa saddexdii baad naga ti in ay dhacayso walaa rajcata walow lam yakun baynahuna rajcatu walaa nikaax inay ugu dhammaanaysa halkaas marka wa daliiluhum daliilkooduna waa kaa iyo kaa iyo kaa qolada kalena daliilkoodu dee sheegayaa marka laakiin mulakhaska lasoo ururiyo waa inta aynu sheegay marka laakiin wadaadada soomaalida ay joogto way iska ibnu taymiya hase iska raacaan ibnu taymiya meelaha waxay ka sheeg sheegaanba iyo ibnu qayim iyo halkaa ka radiyaanba marka ay masaladaasoo ay yaro xiisaynayaan ninkii caamad ahaa kuuf lacaga u sidaa markuu u yimaado waxay odhanayaan iska ibnu taymiyatiisaaba waynu iska cuskanay marka kalena waa bidci bay leeyihin yaaba iskana dawn marka sidaasi baa masalada xukunkeedu u yahay qardaawi oo kale iyo ragga mucaasiriinta in badan oo kamidi war xagga taysiirka dadkan iyo waxa u dhow bay leeyihiin in malaha saddexdaa mid looga dhigo oo saas oo kale dadka marka laeego fudaydka masalada u fudaydkeeda iyo dadkii oo juhaalah oo aan waxba kala garanayn oo wax badan laakiin berdoo haddii qofku marka masal labada qof ay iska kala tegi karaan ay iska fudud yihiin ee meeshii aanay caruuri jirin iyo saas oo kale taa jumhuurta waa loo raaci karaa haddii dhibaatadu badan tahay oo ciyaalku uu culus iyo labada qof aada isu doonayaana mashaakil noocaas uu jirana taa waa loo cuskan karaa in mid looga soo qaadayo almuhim waxay mudan tahay qofka masalada eegaya inuu aqoon u leeyahy وعn أbي هurيرaةa رaضي الlه عanه qاla qاla رasuul الlahi صلى الlه عaليه وasلم نebigu waxau yihi ثaلaaث صدx jidhuna dhabtoodu jid waa dhab وahزlhuna dhayl dhayalkooduna jid waa dhab النikaaxu guurka والطaلاaqu furiinka والrajcaةu iyo soo ceshiga rawah الأربعة إlا النsائي وصxaxah الxاakم وفي رواaية لبن عadي من وجه ضعيف بن عadي rواaية uu leeyahay وجه ضعيifa wuxuu ku sheegay الطلاaq والcتاaq والنikاx furiinka iyo xoraynta oo citaaqiya iyo nikaaxo guurka ah riwaayada horaa صaحيiح ayaa xasana xaakimna صaحيiح baabu ka dhigayba xadiidkani waxa uu ka jawaabayaa ka waran su-aal odhanaysa qofku markuu wax furayo haddaanay dhabba ka ahayna dheeldheel ka tahay ama waafadiisa kula kaftamayo ama mid ku ciyaaray uu si dhaqsaa ugu jawaabay oo dhabba aanay ka ahayn ee dheeldheelay ka tahi dalqadaasi ma dhacaysa ha weeye jawaabta hadduu si dheeldheela ni- gabadh nin ugu guuriyo ama gabadh u furo ama xaaskiisii furayd uu usoo ceshado saddexduba way ansaxayaan waa arrimo aan lagu safaari karin wey mudnaanta iyo tixgelinta ay leeyihiin awgeed marka waxaba dee ugamaan jeedina waan iska ciyaarayo naanadaa waad furan tahay baa ku uri waar miyaad xaaskii furtay waar nagadaa waanu furnaye isagoo is- waa iska kafsamaya iyo inaan maaragtay islaamtun iskaga aamusiyaan doonayo ama dhabaha hataa ama dheeldheel jidduhuna jiddun wahasluhuna jiddun jiddigu waa dhab hasliguna waa dheeldheelka dhab iyo dheeldheelba waa dhabu saddexda ah annikaax waaldalaaq waalrajca hadduu si dheeldheela ugu meheriyo gabadh ugu u furo u soo ceshado saddexduba dhabun bay noqonayaan waa arrimo aan lagu ciyaari karayn xarig markaa xidhidiisu iyo furidiisuba ay iska dhabun yihiin weeye oon safaar lahayn fa haadihi axkaamun sariicatu nufuud deg deg bay u guntantaa oo axkaamtaasi ay u hirgashaa qofkii uu ka mas-uulka ahaa qofka saddexda mid ku sameeyo toos bay u dhacaya lidaalik baa laba nin oo soomaali ahoo shaxaya ayaa midi mid inan sidaa kaga aqbalay shaxdii unbuu maaragtay ereygaa kaftankaa waan ku siiye ugu daray waar waan aqbalay guurkeeda ka markhaati ahada buui kuwiina nala shaxayo kadibna de waabuu ku doodayba miyaad dee iga furaysaa buui waad ii meherisee warkaasi wuu dhammaaday gabaatigiu baan dee ku siini caynu islaam ila fiqigu yaryaraysi male nin faqiiha buu ahaa xikmadduna waxa weeyaan tashawuqu shaarici ilaa iqaaciha saddexdan arrimoodba dhicitaankooda ayaa sharcigu aada iyo aada u tixgeliyaa dalaaqiina waxaa lagu soo aftaraya inaan lagu degdegin baa la doonaya kuntu laaciban iyo kuntu haazilan iyo kuntu waxa hadduu yidhaahdo maa yamshi وعn أbي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال waxa uu yihi masaaئilkii dلاqaynu wadnaaye نbigu wuxuu hi إن الlaha تaعaaلى ilaahay xumaan ka koreeye تajaawaزa waxa uu ka dhaafay can ummatي ummadayda waxa uu ka dhaafo oon u qabanayn maa xadaثat bihi أnfusuha mise mid baan ka booday afا وللxاrث بن sاmة min xadيiثi cbaadaةa بن sاmة رaضي الlaه عanه رفعahu wuu kor yeelaye riwaayadan waa ضaciif waxa uhi laa يجuuز ma banaano allacibu fي ثaلaaثin saddex in lagu ciyaaro saddex ciyaar ma gasho الطaلاaqi والنikaaxi والcitaaqi saddexdaa in lagu dheeldheelo ma aha faman qaalahuna saddexdaa qofka yidhaahda ee ciyaar ahaan ugu dhawaaqa faqad wajabna way dhaceen furiinkii wuu dhacay nikaaxaasi wuu dhacaya wuu sugmayaa xorayntaasi way sugmaysa suu addoonkiisiina xor baad kolka dambe ma odhan karo waan kaftamay faqad wajabna haadihi halaath saddexdaasi way dhaceen wa sanaduhu daciifun sanadkiisu waa daciif kaa hore laftii sanada isagana min wajhin daciif ibn cadiyin mar haddii inta badan ibnu cadi loo nisbeeyo aducafaa buu ku wariyaa wama rawa wama numiil caq wacad waqab wakir wamusnad lfirdowsi dacfuhu shuhir kada nawaadir اlusuula waziri lilxaakimi taariikha waltajtahidi sidaa maaragtay shicirka ay ku taxeen kutubtaa wixii loo wariyo ibnu cuqayl iyo ibnu cadiy isbooyinka noocaas ama rawaahu fi musnad ilfurdows waa astaanta dacfigay ka midta laakiin kaa horaa dee kabaya kaa horaa laga daliishanaya oo aynu arkayna ina allaha tacaala tajaawaza waa xadiidka abi hurayre tajaawaza can ummati ilahay ummadayda wuxuu ka dhaafay maa xadatat bihi wixii ay ugu sheekayso anfusuha maa xadaat bi waxay ugu sheekaysa ummaddu anfusaha nafaheeda ummaddu nafteeda waxay ugu sheekaysa ilaahay uma qabanayo maa lam tacmal haddii aanay samaynin aw takalam ama aanay ku hadal muttafaq calayh xadiidkani waxa uu tilmaamayaa wixii soo haraaciyayey laabta ama qofka calooshiisu ay ugu sheekeynaysiiyo caqligiisu ee uu lahaa waxaa ma yeeshaa waxaa ma yeeshaa saa ma tiraa sidaa yeelba si aanu ku hadal samayninna looma qorayo malaggu wuxuunu qoraa wixii lagu qowlo ama la qabto ee ficila bal ka waran maskaxdeenna imisay bigjaro qaadaysa ama imisaa mawjado maraya saa u maraya inta yareed fadhido ama aada xaggaa iyo xaggaa eegaysa waxbaa intaa isu weydaaranaya marka waxaasoo dhan haddii la qorayo dee waaba adhax jab bay noqon lahayd laakiin saamaxaadda ilaahay iyo cafiskiisa wuxuuna oo ka mid ah wixii afkeenna ka soo baxaa ama aynu xubnaha ka samayno ayuunbaa laynoo qabanaya iyadoo aada u fahmaysa hadduu ninku go-aansado gabadhiisa inuu furo oo go-aan uu ku qaato qalbigiisa si aanu afka kaga dhawaaqin looma qabanayo وعn iبن cabاasi رadي الlه عanهma عan النabiyi slى الlه عalyه وasلم qaala nabigu waxau ihi إna اllaha tacaalى ilaahay sareeya saasaa maaragtay had iyo jeer asmaada ilaahay marka qofka carabkiisa ay soo maraan waxa wanaagsan in uu sifo la raaciyo sifo in la raaciyo wanaxو caza وatacalى وclى yuktabu cinda smi اlaahi musjala kadalika asalaatu watasliimu faina daka ajruhu caiimu manaa sida magaca rasuulka marka lasoo qaadano sal llahu alayh wasalam loo odhanay waxaa kasii horeynaya ismiga ilahay marka lasoo qaadana caza wajalla tabaaraka wa tacaala subxaanah waa in tansiihda iyo ammaanta la raaciyo waa hadiga rasuulka sal allahu alayh wasalam qur-aan iyo xadiidba saasayna barayaan ajrigeeduna waa weyn ina allaha tacaala ilaahay xumaan ka sarreeyey wadaca can ummati alkhada ummaddayda wuxuu ka dhaafay shayga loo yaqaano gedka iyo wanisyaana ilowga wamaa shayna wuu ka dhaafo u qaban maayo istukrihuu calayh lagu kalife lagu dirqiyo wixii lagu dirqiyo ama lagu kadeedo ama lagu qasbo looma qabanayo ummadan rawaahu ibnu maaja waalxaakim wa qaala abu xaakim abu xaakim waxau ihi laa yahbutu ma sugmayo xagga sanadka marka la eego laakina alxadiida xasan xadiidku markaa waa xasan sida uu leeyahay ama uu ka soo naqilayo albani naftiisu wuxuu kasoo naqilaya ibnu xajar iyo bosari iyo busayri ibn xibaan axmed shaakir imaamu nawowi aimadaas oo dhan sida uu ka soo naqilayo waa inuu xadiidku yahay qaarna saxiix bay ka dhigeen qaarna xasan u yaraan xasan waa la daliishanaya marka kaa hore wuxuu ka jawaabay ee abi hurayre qofka laabtiisa hadduu dalaaq ugu sheekeeyo naftiisa ase aan qowl ka soo bixin may furmin kan kalena wuxuu ka jawaabay qofka haddii dalqadu uga soo baxdo khata iyo nisyaan iyo ikraah looma qabanayo saddexdaa midna loo qaban maayo ina alkhaطa alkhaطأu min alisan alkhaطأu min alisan wاlisyaanu min aljanaan khaطuna waa waxa weeyaan waa carabka nisyaankuna waa qalbiga khaط waa afkoo kaa booba sana waxaad is tihi maxamed ku dhawaaq ama islaantiisii buu doonaya inuu idhaahdo kaalay kuwaad furantay bu afkii ka booba balaawurkuu ku hayay dee heblaayey kaalay buu afka ku hayay kolkaasuu ihi heblaayey waad furantay afkaa ka boobay ma furmayso ama isagoo is-ilowsanba ayuu ku dhawaaqay dalqada kolkaasaa la yidhi war waxaa saad sheegto dee malaa may ahayn bu waar maan odhanin waa nisyaan hurdadiina dee waa lamid hurdada laftigeeda iyaduna la xukumun bay noqonaysaa waxa yimi markaa ikraahi xagga dambe hurdaduna inoogu iman doontahay waa cudurdaaradii waa waxyaabihii qofku furiinka cudurdaarka kulahaa wey waa masaa'il macrifo u baahan tanna horeaynu usoo sharaxnay wama sukriu calayh haddii lagu dirqiyo goorta dirqigaasi u dhacaya iyo markaanu dhacayn xalay baynu soo sharaxnay aynu soo qadinay iyada ku noqon mayno laakiin wuxuuna kusii lifaaqi lahayn haddii sababta loo dirqiyaya ay tahay sabab sharciya sabab sharciya haddii gar loogu leeyahay inuu furo sharci ahaan oo qaadigu intuu askari hor joojiyo uu dhabsiiyu idhaahdo xida ama hal furaam oo saas oo kale looga furo furiinkana ay gar u leedahay dee taasi waa ku dhawaaqatay leedahay inkastoo dee xaqba u lahaa inuu markaa ka furaba qaadigu waa almakruuhu bikayri xaqin wey ka xaq daro lagu dirqiya haddii xaq lagu dirqiyo waa kaa taana dee waxaa ikraah inta badan aan loogu sheeginba dee isagiiba furin lagama doonaya qaadigaaba ka furayaba marka waa almuuli kii dhaartay oo kale gabadhiisa inaanu muddo dheeroo sanada u galmoonayn buu ku dhaartay dhaartiina uu ka soo noqon waayey waanu furi waayey markaa qasab baa lagaga furaya marka la leeyahay saddexdan arrimood qofka loo qaban maayo gedka iyo nisyaanka iyo ikraah waa wixii khitaab lwadciya ee wiii khitaab wixii khitaabu takliifa baan leeyahy laakin wixii khitaabulwadciya waa loo qabanaya waa musalax usuuliya haddii aynu fasirno wuxuu noqonaya dembi baanu kulahayn qof laakin wii haddii uu wax geysto wax mas-uuliyadi ka ratib mayso wixii ilaahay xaggiisa ama wixii isaga ku saabsan baan arrin aan loo qabanayn laakin wax mas-uuliyadi ay ka ratib mayso maal ka waajibayo hadduu ula yimaado inahan hadduu ula yimaado de waa loo qabanaya waa loo qaban doonaa markaa hadduu saddexdan arrimood u sameeyo oo cid uu ku sameeyo masalan isagoo khata ay ka tahay ayuu wax dilay ama nisyaan buu wax u dilay ama hurduu wax ku dilay ama ikraah buu wax ku dilay taas oo kale waa wixii itlaaf dembi un baan ka kaga imanaynin mooyaane waa loo qabanaya wixii noocaha waa laga qaadaya xaqii bani aadamka sababta macruuf diyat lkhata madkii qofka soo marna cabdi maahayn marna khata maahayn qofku had iyo sheer waxa uu geystay dhibaato ahaa marna camdi buu ahaa marna khata buu ahaa de miyaad soo daliishan karaysa xadiidka odhanaysa ummadda waxaa laga rafciyey wixii khata ah ayuu ilaahay ummadda ka dhaafay magtaasi waa khataba bixin maayo balka war haddaad taa tidhaahdo dee waa fiqi yaraan waxa weeye xadiidkana akri axaadiista kale iyaduna sheegaysa wixii khata'a iyo nusuusta kale sheegaysa wixii khata'ana in lagu xisaabtamayana akri labadaasaa markaa marka la isla akriya mafhuum soo baxaya dembi baan qofkii kaga sugmaynin laakiin wixii mas-uuliyad iyo maalehe cidi ku yeelato waa loo qabsanaya ee dembigun baa ka dhacay acdaartii cudurdaradii dalaaqaynu ku jirnaa wax badan oo axkaamihina dee way la wadaagaan wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala wuxuu ibnu cabaas yidhi idaa xarama imra'ata markuu qofku gabadhiisa iska xaaraantinimeeyo laysa bishayin waxba kasoo qaad male wa qaala wuxuu ihi laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana aayaddaas soo qaat laqad kaana lakum waxa idinku sugan buu ilahay yihi fii rasuuli illaahi rasuulka ilaahay uswatun xasana kudayasho wanaagsan rawaahu lbukhaari walimuslimin can ibni cabaas muslim isagu wuxuu la siyaaday isagoo ibna cabaas ka warinaya min xadiis ibni cabaas macnaha idaa xarama arajulu ninku markuu iska xaaraantinimeeyo imra'atahu xaaskiisa fa hiya yamiinu waa dhaar yukafiruhaa wuu ka kasaaro gudan waa masalo kale saasuu sheegay ibnu cabaas macnaheedu waxa wey ninku markuu xaaskiisa isagoo la hadlaya idhahdo xaaraan baad iga tahay xaaraan baad iga tahay sida hooyaday iga xaaraansun ereygaa markuu cabiro amaba aanu taa ku darini uu yidhaahdo un xaaraan baad iga tahay ereygaa kolku ku cabiro maxaa loo tixgelinayaa taa halkan ibnu cabaas wuxuu ku tegey in loo tixgelinayo dhaar dalaaq dhaar oo kale wey kafaaratu gudun baa lagu leeyahay halkan uu leeyahay nebiga kudayasho wanaagsan baa idinku suganna macnaheedu waxa weye nebiga wixii lagu xukumun baa idinkuna ku xukumanta يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم إلهي دي وحو يدين واجبي ويدين جليي naarihiinna wixii aad kaga xalaaloobi lahaydoona kafaara guda inaad la timaadaan marka waxay ku soo degtay nebiga oo islaamihiisa iska xaaraantinimeyo yihi xaaraan ba iga yimi ama heblaayo xaaraan ba iga tahy mid dumarka ka mid a ayuu sao kuwa kala raali gelinaya si suuradda qaybteeda hore aad ka akrin karayso ayuu ihi heblaayo xaaraan ba iga tahy dabeedna maxaad isaga xaaraantinimeynaysaa wax ilaahay kuu xalaaleeyey baa ilaahay ku canaantay arrintaa aada gashayna kafaara gud ka bixi qad farad allahu lakum taxillata aymaanikum dhaar baa ilahay uu ku sheegay dhaartaa wixii lagaga xalaaloobayna ilaahay uu idiin jideeyey kafaara gudkii qur-aanku uu sheegun bixi wey saasuu kaga kafaara gud xadiidku markaa saasuu ibnu cabaas sidaasuu u wataa fahuya yamiinu yukafiruhaa halka hore uu ihi laysa bishayinna dalaaq maaha wey halka hore laysa bishayin dalaaq maaha wey halkan dambe u hi fahiya yamiinu yukafiruhaana dalaaqii ahaanina waxa ku waajibaya kafaara gud waay sidaasaa markaa aharka ah saxiixa ah waa ahar saxiix oo mawquufun cala bni cabaas xadiidkii kale saxeexeynka ku sugnaa wuxuu ahaa min xadiidi cabdiraxmaan ibni samura idaa xalaftu calaa yamiinin buu nebigu fara-aytu hayraha khayra minha faraayta idaa إdا xلفت على يمين فرأyت غayرha خyرا منها فkفر عaن يمينi وأتi الdي huوa خyر war hadaad dhaar marto dabeetna aad aragto dhaartaa iyadaa oo la jebiyaa inay khayr leedahay oo khayrku ku jiro iska kaفaaro gudo waxaa khayr kalena samee marka dee gabadhaadi inaad iskala dhaqanto waa oo halkii mucaamaladii kasii wadaan iyo qoysnimadii waa khayr dhaartaadii ka kaفaaro gudo ereygan inuu qofku yidhaahdana ma hagaagsanaa walaa taquluu lima tasifu alsinatkum lkadiba hada xalaalu wahada xaraam shay ilaahay kuu xalaaleeyey maxaad isaga xaaraantinimeynaysaaba nebigalgu lima tuxarimu maa axala allahu laka hooridaadi ilaahay kuu xalaaleeyey maxaad u xaaraantinimeynaysa khilaafka culimadu masaladan saddex qowl bay leeyihin qolo waa alaaq qolona waxa weeya dihaar qolona waa dhaar saddexdaasi ay ku tegeen markuu ereygaasoo kale yidhaahdo hal dalqad baa loo xisaabinaya qayb baa ku tagtay qayb kale waxay leeyihin waa kafaaragud sidaa ibnu cabaan qayb kalena waxa ay leeyihiin waa bihaaro kafaaragudkii baa lagu yeelanaya inuu laba bilood soomo ama masaakiinta adaanu soomi karayn sababta keentay khilaafka waxa weeye daliil ku cad ayaan jirin laysa fi lkitaabi wasunati nasun yuctamadu calayh fatajaababaha alculamaau lidalik daliil ku cad ereygan markuu qofku idhaahdo gabadhiisa ku idhaahdo daliil ku cad oo macnaha inay dhaar u noqonayso ayaan jirin bay leeyihin oo kolkaa dee xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam arrintii ahayd inuu maariyo ka dhaartay laftigeeda ayaa ay leeyihiin iyadu ereygan taxriimka un baanu hayna inuu ka dhaartay bay ahayd wallahi inaanan u tegayn oo kale ereygan xaaraan ba iga tahay baan ku cadayn wallahi waan iska daynaya oo dib ugu tegi maayo marka dhaartii ayuunbaa taxriim aayaddu ay ku sheegtay saddexdaa qowl baa marka ay leeyihiin oo maaragtay ijtihaadka iyo fahamka naska ama nusuusta la isla akriyo fahamkeeda qolaba dhan u qaata wa can caaishata radia allahu canha ana bnata aljaw inantiina jawn la odhanaya waa camra bintu jawn oo nebigu gursaday lamaa udkilat markii loo soo xareeyey calaa rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam nebiga markii loo soo xareeyey aroos wadanaa minha uu ku yaro dhowaaday qaalat waxay tidhi acuudu billaahi minka ilahay baan kaa magan galon kaa dayrtay faqaala wuxu uhi laqad cudti bicadiim waxaad magan gashay mid weyn oon lagugu imanay ilxaqii biahliki ilxaqii waxa aada haleeshaa oo aada ku biirtahay ood gaadhaa biahliki reerkiinii de kol hadaad ilaahay magan gashay reerkiinii qabo islaantan wuu guursaday kolkuu nebigu u dhawaaday ijtihaada minhaa dheh way waawilayaane ama sida fiicanoo qofka khayr unbaa laga maleeyaaye ayay istiribe ijtihaad dabeedna wuxuna isi acuudu bilahi ninka dee nabiguna wuxu uhi mid weyn baad maan gashay maxaynu islenahay kala dhaqaajin xadiidkana nabigu waxa uu ku uhi man istacaada billahi faaciiduhu war qofka ilaahay magan gala iska daaya facaadaha wuu magan geliyey wa qaala laqad cudti bicadiimin ilxaqi dahli qofka ilaahay magan gala iska daaya ilahay baan kaa magan galay iyo ilaahay baan kaa hoos galay bay dhaha soomaalida qofku hadduu caynkaana iska daayo islaantana kol hadday taa tidhi sidiibu ku daayay waxa ereygan uu usoo qaadanaya qisadani xagga hore inagu soo homarsayde dalaaqu dee furiinkii baynu maraynay goormuu dhacaa goor maanu dhicin sideebuu se u dhacaa waa baab ballaadan laba qaybood buu noqdaa sariixun wa kinaaya dalaaqu labadaasuu noqdaa mid dalaaqu sariix dalaaq cad iyo kinaayo mid maldahan maldahan tawriye iyo kinaayo iyo waxaa la yidhaha maldahaad iyo sarbeed iyo markaa kani waa kinaaya waa erey aan ku cadayn furiinkii laakiin furiin iyo wax kaleba ku suuragal ah oo markaa waxaa la yidhaha uu yar maldahay kumuu cadayn afkee uu maldahay marka haddii uu qofku isticmaalo firaaq iyo saraax iyo dalaaq iyo oo furiin iyo kala tag iyo siidayn ereyada hadduu isticmaalo dee wuu ku cadi sariix baa la idhaahdaa oo waa kaa xadiidku soo sheegayo dhab iyo dheeldheelba ereygaasi wuu dhacaya haddii laakiin uu isticmaalay ereyada dadban ama maldahan ee furiin iyo wax kaleba suuragal ah hadduu isticmaalo markaa waxaa la eegayaa qofka niyadiisa war ma furiin baad uga jeeday ha idan way furan furiin ugamaa jeedin ma furna waaba ilxaqii biahlikii oo kale kuma cadda furiin laakiin niyadii maadaamay la socoto oo nebigu furiin uuga jeeday furiin bay noqoto marka dalaaqa ereyo kinaayo ah inay jiraan oo maldahan ayuu usoo qaatay halkan ilxaqii biahlikii furiin bay noqon kartaa marka looga jeedo furiin haddaan furiin looga jeedinna furiin ma noqoto asxaabigii la odhan jiray kacbu bnu malik ayaa wuxuu ihi markii hadalka hadalka nalaga joojiyey nalala hadlee nala karantiineeyey ayaa markii dambe waxa naloogu daray xaasaskiinana ka durka soo saa ma ahayn xaaskiinana ka dheeraada baa markaasaan idhi sidee baan yeelaa islaamtan talow miyaan furaa maxaan ku sameeyaa ilxaqii biahliki baan ku idhi buuli ilxaqii biahliki ugamuu jeedin furiin oo dee markii dambe meherin iyo soo ceshitoona ma jirine naada barreerkii la joog inta wax ilaahay kala furdaaminayo bu arrinku ahaa inta ilaahay faraj keenayo reerkiini isla joog muu furay marka ereygaa ugamuu jeedin furiin kana nebigu furiin buu uga jeeday marka kinaayadu niya u baahanta sariixuna niya uma baahnaa tu u keenay halkaa waa taawi waa masaa'ilkii uu ka qildayey qaadigu kinaayada laftigeedii baa daahiratun wakhafiya usii qaybsamaysa alfarqu baynahuma aniya labadaasi baa sa wacan jaabir bni cabdilaahi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau ihi laa dalaaqa furiin ma jiro ilaa bacda nikaaxin guur dabadii mooyaane walaa cidqa xorayn addoon la xorayn karaana ma jirto ilaa bacda milkin intii uu qofku yeeshay kadib mooyaane rawaahu abu yacla wasaxaxahu alxaakim wa huwa macluul waakrajahu ibnu maaja can ilmiswar ibni makrama mila waisnaaduhu xasan laakinahu macluulun ayda walxadiidu xasan xadiidku waa xasan iyada oo macluul uu ku tilmaamay liannahu ciladu sida culamaa atakriij ba ay xusaan ama culamaa istilaax cila qaadixa waa cila kayru qaadixa ayay noqotaa cilo xadiidka wax u dhimi karta iyo midaan waxba udhimi karayn marka culimadu kolkan ay xadiidka taxsiiniyana ma yidhahdeen waa la daliishan karaa ciladani mid wax u dhimaysa ma aha bay ku tegeen waa la daliishan karaa xadiidka macnaha xadiidka markaynu usoo noqonno waxa uu sheegayaa gabadh waxaa la furi karaa tii kuu guursan dee tii ku mehersan bacda nikaax addoonna waxaa la xorayn karaa marka aada leedahay wuxuu meesha xadiidku ka saaraya heblaayo markaan guursado waan furi waan furay heblaayo ilan waalida dadku meelo badan bay mari kartaaye adigoo laba yaabsan masaa'ilka fiqiga ama dadka waxa ka soo baxaya wax cajiiba mid baa mar noo yimid oo wuxuu ihi gabadhaydi waxaan ku idhi mar kastoonku arkaba waad furanta mar kasta oo aada iga soo horbaxdaba ama aynu isaragnaba afran bal waayo maa xaggee looga qiimday meel alla meel looga eego saab looga eegaa ma jiro dee ina hadduu oori ka dhiganay inaylndhaha isku qaban maaye inay inay sarkaba laga maarmaan de way u dhamaatay meel looga eegaa ma jiro marka dadku hadalkoodan iyo wareerkoodan ayaa tiiha meel walba la geli karaa marka way dhici kartaa tan oo kale inuu yidhaahdo marka aan heblaayo guursado waan furay waan furi doonaa ma waan furi doonaa waxba kuma furmaa hadduu hanjabo idhahdo waan ku furi doonaa kuma dhacayo wixii waxaa la rabaa inuu yahay wax dhacay markaan guursado heblaayo waan furay taasoo kale nebigu uu ka jawaabay wuxuu ihi laa dalaaqa ilaa bacda nikaax dee furiinkaasi ma ansixin adoon mehersanin addoonkaa marka aan yeesho waan xoreeyey walaa cidqa ilaa bacda milki waxaad xorayn kartaa markaad yeelato dee xadhig waxaa la furaa goorma markuu guntan yihi dee haddii aanu guntanaynba dee wuuba furan yihi wuu iska furan yihi وعn cمr بن شhعyب عن أbيه عن jدي رضي الله عنهم qاaل qاaلa رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم نبgu waxa i lا ndr لبن aadم ina بني aadم kuma nadri karo فيma laa ymlik waxaanu milkisanayn oonu lahayn وalaa cطقa lahu qofkii ma xorayn karo wax فيma laa ymlik wixii aanu lahayn وalaa طلاaqa lahu qofkii ma furayo فيma laa ymlik gabadh aanu ori u ahayn gabadh aanu lahayn oonu milkisanayn macnaha walaa alaaqa lahu alaaquma sugnaanin fii ma laa yamliku waxaanu lahayn macnaha xilo aanu lahayn ma furi karo ama gabadha hebel way iga furan ama iyada markaan guursado erayadaasoo kale akrajahu abu daawud watirmidi wasaxaxahu wanaqala can lbukhaariyi anahu asaxu maa warada fiih tasarufku waxa uu yimaadaa macnaha haddii uu qofku nadar galayo waxa uu ku nadrayayaa wixii uu milkisan yahay wixii uu qaban karo inaanu awoodba ulahayn inuu ku nadro inaanu caawo habeenku soo gelin ama inaanu waagu barin baa nadar iga ah dee miyuu awood u leeyba awoodba uma lahayn wixii uu ku nadri karaa waa wixii awooddiisa ah nadar ahaan loo tixgelinayo wuxuu xorayn karaa waxuu leey waxa uu furi karaa xilo uu isagu qabo ama xilo nin kale ama weli aanu mehersanin dee ma furi karo idaa callaqa dalaaqa ajnabiyati calaa nikaaxihi laha faqaala in nakaxtu fulanata fahiya aaliqu waa kuwa cadamu wuquuci alaaq sixatu tacliiqi mutlaqan atafsiil qaarkood baaba waxay leeyihin maya waa muska mucallaq u noqonaya marka uu guursadaan bay sugaysaa dalqad wacan caaishata radia allahu canha can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaal rasuul lahi maxamed wuxuu yihi rufica alqalamu can alaaa qalinkii wax laga qorayo waa laga dulqaaday saddex oo malag waxba kama qorayo rufica alqalamu can alaaa qalankaas waxa wey dee cid baa uqaybsan bani aadamka ina wax ka qorto ama mukalafka can الnaa'imi xataa yastayqib wa can الshaqiiri xataa yakbar wa can اlmajnuuni xataa yacqil aw yufiiq can inaaim kii hurday xataa yastayqida jeeroo uu soo baraarugo waxa ka daldalmaya afkiisa waxba laga qori maayo wa can isakiir ilmihii yaraa isagana waxba lagama qoro xataa yakbar jeeruu weynaado ilaa uu weynaado oo dee uu noqdo qof qaangaara wa can ilmajnuun qofkii waalaa ama suuxsanaa ama koomada ku jiray waa qof waalalu mar haddaan caqligiisu joogin ama asaasaqay waa qof aan caqligiisu caadi ahayn un baa looga jeedaa kawaalan marka la leeyahay isagana waxba laga qori maayo xataa yacqila jeeruu wax kala garto aw amase yufiiqa afaaqa yufiiqu yufiiqa uu soo miyigsado saddexdan waxaa la isku yidhaahdaa waa kayru mukalaf waa qof aan xil saarayn inagu xil baynu unaqaanaa mas-uuliyadda qofkan xilma saara maadaamuu hurdo maadaama aanu qaangaarin maadaamuu waalan yahay laakiin dembi baan saarayn kii aynu lahayn wixii takliifahee xilka ahaa ee lagula xisaabtamayay xagga marka la eego cinda allahi dembi ka soo gaarhaya ama ciqaabi ka soo gaadhaysa adduun iyo aakhiraba laga qaaday laakiin wixii mas-uuliyad iyo maala ee bani aadam leeyahay ha waa lagu leeyahay hadduu kii hurday intuu salalo wax alaabtii o dhan jajabiyo ama qaar buu ku durduriyey meesha la hurday way jiraan qaar qarow leh ama salala ayaa jira oo dabeedna isagiioo wax kala rogaya oo dad laynaya oo wax jajabinaya ayuunbuu dabe iska hurdaana waanu hurdaa gacdiisa imqad marka damumaa looga warramaya ama marka la qabtee la yar garaaco ayuu soo baraarugaya saa la odhanaya saa doqot maxaa halkani keenay buu leeyahy waaya ama kii yaraabaa wax dilay ama kii waalaabaa wax dilay dee wixii xaqii bani aadamka waa la leeyay laakin dembi baan ka raacayn sidaas sidaa marka xadiidku halkan waxaa loo keenay baabkan kii hurday hadduu xaaskiisii furo ama ilmihii yaraa ee afada u mehersanayd uu furo ama kii waalaa uu furo ooridiisii ama isagoo kooma ku jirabuu furay ama odaygiiba isaasaqayo furay dee adigu qofaan caqligiisu dhammayn baa wax furay furiitaas ma dhaco sakhraan dee isaga soo aragna sakhraanku ha sakhraan haada isagu wuu isyeelyeelaya marka culimadu dee se u badnaaya waxay in dalaaqiisu dhacday ila haddii kale way inoo soo cabiyo markaasi odhan doona waana cabsanayn haddii la idhaahdo sakhraanka wixiisa waxba kama dhacaan ee halkaasi cillo god cillay noqonaysa macnaa ahliya ayaan jirin xilkii baa saarayn marka ahliyadin hadduu waayo waa wax loogu cudur daari karo qolyaha qaarkood baa ilmaha baaliqa ku dhow ee wax kala garanaya hadduu afadiisa furo daraaqiisu inuu dhacayo ayuu qabaan laakiin de daahirka xadiidka kolkaynu eegna sabi baa layihi sabi oo eeg waxaa la isleegaya xataa yakbura jeer uu weynaado jeer uu weynaadadaasa qaangaad ay qaar ku fasireen qaarna waxay ku fasireen jeer uu noqdo heer uu wax ku kala garan karo ilmaha saddex iyo toban jir ama afar iyo toban jiri dee xaas le kala garanaya inay marka ay ka furanta ka tegayso oo markaa ay ka baayinayso saasoo kale uu ku gabadh waayayo ninka weyne waxaa fahmaya ka isagaaba maogtahayan uu ka duwan yahay kuwa kaleba qaarkood ku tegeen culimada lakin daahirka xadiidka dee takaaliifta waa laga qaaday qofka ilaa intuu qaan gaarayo daahirka xadiidku waa sidaas weeye axkaamtii dalaaqa ilahaasuu kusoo ururiyay iyo masaa'il ka dambe qubana ahaa marka had iyo jeer baabkan culimada fuqahadu ay ka hadlayaan isagoo mujalad dhanahoo ballaadhan ayay ka hadlaan masaa'ilkan daliilka leh ayaa qaar kale ay sii hoos gelinayaan qaar kale ay uga qiyaasanayaan qaar kale ay kala mid dhigayaan aqwaashii selafkaa lagu daraya dhacdooyinkii taariikhda soo maray kolkaasu saasu u badanaya iminka daliilkii oo kooban baa wax fara badan laga sharxaya markaa dalaaqiibu halkaa ku dhameeyey dalaaq waxa dana taagan had iyo jeer ma la soo ceshan karaa kii doonaya ha wuu soo ceshan karaa hadduu janiski haysto baab rajca wey markaa allahu aclam